dagaalada aada ku jirtaan ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhalinyaro badan oo soomaaliyeed aad ku leysa oo askar ah marka waadna soo bandhigteen muuqaaladooda weliba iyagoo meydad ah kuwa dhaawacyo ahood qabateen iyo kuwa aada nolosha ku qabateen ood ugu tagteen ofiisyadii ay ku jireen marka hal dil aan hayn mu haysaan dhalinyarada askarta ah ee ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo weliba kuwa maraykanku sida gaarka ah uu u tababartay oo ku shaqeyso
hal aan dil ahayn oo aada u wanaagsan baanu haynaa haye muxuu yahay bas dagaalku waa dagaal madada marka hore inay ogaadaan qof kastana hadaaya waa sheegay mar labaad waa sheegaya waa dagaal mabda u sareysa way dadkan dad lasoo diray oo lasoo bartaaray oo sumaysan oo moogtahay loo soo sheegay waxa moogtaha khaldan oo diin islaam ka baxo ka xuub siibtay waay
waa halka aan u hayno marka ugu horeeya waxaa weeye dad muslimiinay ahaayeen inay ku soo noqdaan xerada ay ka baxeen oo islaamnimada iyo wanaaggii khayrkii ay ku dhasheen oo hooyada aabadii u ku dhalay nikaax halka ku dhasheen horta inay islaamnimada kusoo kasoo kusoo noqdaan ka soc marka labaad waxaan u hayno waa dalkoodii waa dadkoodii waa qaraabadoodii waa deegaankoodii inay usoo noqdaan ay ku noolaadaan nolol cizi iyo sharaf iyo dadnimo leh ay ku noolaadaan nimanku nololay rabaanoo maarata meeshan waxoogaa nolol baa na geysay leeyihinoo lacag iyo waxbaa la qaadanaya idinkuna dee mushaar qori maysaan waa been dadka nolosha ay ku nool yihiin nolol ka fiican soomaaliya matala annaga nala dhex joogo oo mujaahidiinta ka mid a ama deegaanada mogta shamca mujtamaca hoo deegaan nolol ay ku nool yihiin kuma noola waa kuwa idaacadaha ka sheegaa shan boqolaa nagala ballan qaada laba boqolaa nagala ballan qaada nalama siin lix bilood mushaar ma qaadan waxaase ugu haam waayo war beena waayo marka nolol xun bay ku nool marka nolol aada u adag oo xun oo weliba ma ogtahay dulliya ku nool yihiin markaasaa dalkooda iyo dadkooda iyo waxa ay soo diyaaradaha ku duqeey laleeyahay oo ayaga ay diyaarad usoo raacayaan ama background usoo raacayaan ay hooyadoodii aaboodii qaraabadoodii eedadoodii adeerkoodi waayo dadnimo xumo marka waxaan leenahay nolosha meeshan taallo oo adiga aada aadeena nolol ma ahee noloshi wanaagsanada ilaahay subxana watala kugu tala galay annagaa idiin hayna waana diyaar kuwa soo noqday ee ilaah u toobad keenay ee jooga warsada oo ka mid ahoo ama bagraf ka soo baxa ama ma garanaysa isha kuwa burtiinta oo gorgor ka soo baxay ama ma garanaysa kuwa eritrea ka soo baxay ka yimida ka soo baxay oo maalin kasta soo baxa ama kuwa imaaraad tababaray ka soo baxay ee ma ogtahay cisiga iyo sharafta dadnimada ku nool ee idaacadaha laga sii daayo ee aflaamta lagu sii daayo ee weliba ma ogtahay qaar mujaahidiinta kamid noqdeen khayaarkooda qaar ay beerahooda fasheen qaar arigooda raacdeen qaar ma ogtahay badda iyo beri meesha ka shaqaysteen ayaga warsada dhan noloshooda waa diyaar waay aad baad u mahadsan tahay